fu'aad amiin cumar waxa uu ahaa aqoon-yahan da'yar oo ku takhasusay maaliyadda iyo xisaabaadka waxa uu ku dhashay kuna barbaaray dalka imaaraadka carabta isagoo ka qalin jibiyey jaamacadda maraykanka ee shaariqa fu'aad ayaa ka shaqaynayay mid ka mida bangiyada ugu weyn bariga dhexe laakiin waxa uu doorbiday inuu dalkiisa hooyo dib ugu soo laabto oo uu barnaamijyo horumarneed ka hirgeliyo waxaana safarkiisa ku wehelinayay aabihii amiin cumar abubakar oo v o eda uga warramay taariikhda fu'aad amiin fuaad wuxuu ahay nin dhalinyaro ah sagaal iyo labaatan jir ah cumrigiisa wuxuu ku dhashay magaalada la yidhaahdo abudabi wuxuu ku barbaaray halkaasuu ku barbaaray iskuolkii sare iyo iskuolkii dhexe ilaa jaamacadiisa wuxuu ka garaajuweed garooday jaamacadda la yidhaahdo american university wuxuuna ahay finance ayuu bartay wuxuuna ahay c f m in wato oo xagga financiga alxamdulilah wuxuu aada u jeclaayay oo mar walba aniga xataa igu encourage garayn jiray oo mar walba niyadiisa ay jecleed inuun dalka kusoo noqdo waayo wuxuu yidhi aaba dalkan aad anigu nagu dhashay dalkayna maaha waxaan rabnaa dalka aan leenahay inaan ku naqano waxbaan baranay wax ku qabsano business ha naqato anigu business maanan ahay wuxuu yihi businesska aad adiga suuginaysid inaan dalkaa wax ka develop gareeyo shaqooyinka haddii ay jaanisi jiraan inaan dawladda wixii ay u baahan tahay aan markasta cilmigayna ula tago marka sidaas darteeda waxaan rabaa aaba inaad gacan igu siisid gacan baan ku siiyey safar buu soo galay soomaaliya yimid isagoo ambitious ah oo ra'yi badan iyo maskax badan iyo fikrad badan wato fikraddiisiibuu halkaan rabay inuu maaragtay ka hergeliyo ilaahay uma qadarin alxamdulilah dhibkaa unbaa yimid halkaasaa meeshaana adigu ka qornay qabrigiisa marka uu dhimanayo anigu saacad ka horan kala tagnay anigii isaga oo shaqooyin uu ii diray oo yidhi aabo waxay ahayd inuu iraaco laakiinse nasiib daro wuxuu yidhi anigu shaqooyin yaraan qabsanayaan ku noqonayaa adiga soo dhamayso markaan ka tagayna saacad kadibin waxaa la yidhi meeshii hoteelka aada deganeedeen baa qoladii al-shabaab gashay oo meeshii abuug ka socdaa xabadaha ka socda taleefanaan ku bilaabay alxamdulilah habeenkiiba ay gaartay meeshaan meedkiisa ku tagnay markasta isagaa wax hadda xabad ku dhacday oo dishay ma jirin laakiin daarta ay deganaayeen isaga iyo nin wasiir ah iyo qolooyin kaleete ayaa kusoo duntay dumidii baa marka saddex dabaqoo soo duntay concretekii iyo wixii baa ku fariistay oo iyaga damage gaarsiiyey sidaasay ku nafwaayeen barnaamijyada iyo mashaariicda uu ku tala jiray fu'aad ka hor intii aanu geeriyoonin ayaa waxaa ka mid ahaa inuu dowladda soomaaliya ka caawiyo dhinaca xisaabaadka iyo howlaha maaraynta maaliyadda isaga oo muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa sidii ay arrintaasi suurtagal u noqon lahayd sida uu mar kale faahfaahinayo aabihii amiin cumar abubakar runtii waxa waaye muddo hadda sanad ahba waxa waaye wuxuu aada iyo aada u daraynayey oo aada iyo aada afkaartiisa ugu badnaayo inuu muddo sanad ah oo arrintaan ay ku dhalatay marka uu caqliyeystay uu shaqaynayey standard chartered bank uu ka shaqaynayey wuxuu jeclaayay adigu dhowr travel buu africa u suubiyey dhowr meelood oo africa u tagay gabon buu tagay wuxuu tagay senegal wuxuu tagay nairobi soomaaliya mar hore mar buu yimid oo maaragtay ayaamo yar joogay wuu ka naqday barnaamijyo badan buu watay makasta oo inuu ka shaqeeyo wasaaradda maaliyaddana waxa waaye dhinac kale oo iyagana barnaamij kala waday oo ay u ofargareeyeen makasta shaqo oo consultant ah inuu kala shaqeeyo dhanka financiga marka sidaasuu ambitious u ahaay xiriir badan buu la sameeyey dowladda wasaaradda maaliyadda xiriir badan buu la sameeyey hay-ado badan oo maxaa la dhaha internationalka ah oo dalka maalgelin iyo ku sameynayaan niman badan oo ganacsado ahna waxa waaye xiriir waxbuu la waday oo ganacsi in la develop gareeyo waxyaalo ku saabsan yani afkaar dalka wixii lagu soo kordhin karo haddii uu finance usoo heli karo ama uu yani u kaashan karo hay-adahan inkasta maalgeliyaasha deeqgeliyaasha ha naqato dowladaha carabta ha naqato dowladaha european unionka u s a-ka waxyaasa waxyaabahaasoo dhan oo connection la lahaay oo wax ka raadin jiriyo markasta inuu dalka uu ku kobciyo marka sidaasay arrintiisa ahayd fuaad dadka aqoonta u lahaa fu'aad amiin ayaa tilmaamaya in uu ahaa qof dhallinyaro ah oo ay ka go-nayd in uu dalkiisa wax u qabto sida ay faahfaahinayso khadiijo cosoble oo ka mid ah dadka sida wanaagsan u yaqaanay allah u naxariistee fu'aad amiin aad wuxuu ahaa wiil yar oo aada u firfircoon aad u caqli badan leh aragti fog qorsheynaya mashaariic labaatan sano soddon sano wadankan ah oo wax kusoo kordhi lahaa wax maaragtay wax badanna ka tari lahay nabadiisa inuu ka shaqeeyo su-aad kuma dhalan wadankan waxaan u malaynaa waa markii labaad uu yimaado hal maro hore inuu yimid oo dhowr dhowr dari joogaan u malaynaa haddana markii labaad uu soo noqday beri ku dhawaad uu joogay ahayd aad in wadanka ka shaqeeyo wax kasta uu qabto ama dawladda la shaqeeyo ama maaragtay mashaariic driver ka fuliyo ayuu usoo noqday wadankiisa inkastuusan ku dhalan in aada u jeclo wadaninimada aada ugu weyntuhu ahaa wiil yaroo aada wax u bartay da-diisa ka weyn aada u degan leh maaragtay aragti fog uu maaragtay mashaariicda iyo waxa uu ka hadlaayo iyo sida uu rabay inuu wadankan wax uga qabto amin war aan kusoo koobi kara ma jiro mustaqbalka wadankan maaragtay rajada uu leeyahay waa dhalinyaradaas inay inta yimaadaan gacmaha isqabsadaan wax badan ka bedelaan wadanka iyagoo fiirinaya maxaa keena waxaa sababta keentayna waa inay isku dayaan inay wax ka qabtaan wadanka siduu uga bixi lahayna ay wax ka qabtaan haddii hadee ayaga aysan soo noqonin cid kaloo cirka uga soo dhacaysa ma jirto weerarada argagixisada ayaa ah kuwo had iyo jeer bartilmaameedsada goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan taasi oo galaafata nolosha dad badan oo aanay jirin wax sabab ah oo loo dilay